الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي في العقيدة مرة شرحنا على كلمة من نص رب النبي عليه الصلاة والسلام taasoo runtii ahaa un daris ay walaaladu qabsadeen barnaamijka talagelay in deriska laalaha ragga baa la kubo laakiin waa kana xuseeni mahashiisii la tegi wa waxaan isku dayi doonaa inaan waxoogaa taariikhdii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo masiiradiisi inaan wax ka nidhaano waxaanan isku dayi doonaa inaanu qaab aan ilqeynayo aanan kitaabka farta marinaynin inkastoo dadka inta badan codsanayeen kitaabka raxiiq lmakhtuum la yidhaahdo aniga sa igala macaan yahayba akram diwal cumar ee asiir nabawi saxiix adkiisa la yidhaahdo laakiin waxaan isku dayi doonaa un bal umuuman labada kitaab baynuga adeegsanaynaa wixii oo kooban inaynu soo bandhigi doono waayo siirada nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa ay tilmaamaysaa waa diintii oo la dhaqangeliyey marka waa dadkii diinta dhaqangeliyey nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo ah sifadii ugu saxsanayd ee loogu dhaqmo islaamka innaga waxaynu haynaa hadda isagoo qur-aan iyo sunno ah oo qoraal ah laakiin marka kale waxa weeyaan isagoo camaliya oo dad ay matelayaan qur-aanka iyo sunnadii yani dad ama bashar dhaqankiiba waxay matelayaan qur-aanka iyo sunnadu siday ekaayeen saa daraaddeed way fahamkeedu wuu ka dhowyahay qofku inuu markiiba suuro fiican ka fahmi karo diintu siday ku faaftay ama wixii ay siday ama risaalada iyo macnaheediiba waxaan isku dayi doonaa markaasi balse labada sheekh usoo naqliyaan inta badan inaanu soo guuriyo haddii ay jiraan mawaadiic ama meelo loo baahanyay in gaar loosii tiltilmaamo insha allah haddaynu awoodno isku dayi doonaa cumuuman culimada muslimiintii markaay siirada ka waramayaan waxay u sameeyeen gogoldhac ama hordhac hordhacaasi waxay ka bilaabaan ama waxay ku tilmaamaan wixii nebiga ka horreeyay calayhi salaatu wasalaam hordhaca waxaa looga dan leeyahay inay dadku fahmaan bulshadii uu nebigu u yimi caynka u ekay si aad u garan karto inta ay guurtay bulshadani markii dambe siday u ekaatay yani waxaad qiimayn fiican sawiri kartaa nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii uu soo saaray iyo mujtamacii muslimiinta ee kawilmay siday u ekaadeen inta uu u jiray mujtamacii hore ee jaahiliga ahaa oo markadka jaahiliga ah suuradiisa aragto ayaad garanaysaa dadkani inta ay guureen inta ay lekay waxaa kaloo runtii dhadhawaanayo aad garan kartaa maadaama mujtamac noocaa u eg balla raray oo islaamnimadu ay bedelka intan lee ku samaysay inaanu jirin mujtamac dunida ka mid ilaa la rari karo nooca loo rari karo ay ku xidhan tahay sida alla inoo waafajiyo subxaana watacaala iyo sida dadku juhdi uu bixiyo ay dadka diinta tan ugu yeelayaan qaybtaa hore markay ka waramayaan culamada taariikhda islaamiga qortaa qaarba sibay u tilmaamaan qaarkood ilaa aadam bay isku dayaan taarikh muujiisa inay kasoo sheegaan yani min aadam kutubu taarikh in badan oo kamidi nabi aadam bay kasoo bilaabaan qaarkood waxay ka bilaabaan dhulka iyo cirka iyo sidii alla u sameeyey waaka ilaa ay soo gaarsiiyaan laakiin taariikhahaas hore qadiimka ah waxoogaaba yaroo waxyigu sheegay mooyaane inta badane maxfuud maaha sidaa awgeed labadan kitaabe horteena yaalla midba inbuu soo koobaya laakiin waxaa isku dayi doonaa un inaan si fudud u wada guud maro ko ummadda carabeed iyo dhulkay degto waa dhul macruuf ah carabina intan jaziira alcarabiya la yidhahdo unbay taariikhdeeda bandegi jirtay carabta taariikhiya markay culamadu qaybinayaan ilaa saddex qaybood bay ka dhigaan carab ay yidhahdaan waa alcarab albaa-ida ama carabtii tirtiratee hore ee gabowday waa caad iyo samuud iyo kuwan qur-aanku ka waramo iyo carab ay ku tilmaamaan alcarab alcaarida oo ah qaxqaaniyiinta nimanka la yidhaahdo carabta gasha iyo carab almustaaraba oo ah kuwii nebi ismaaciil calayhi salaam ka abuurmay ama cadnaan cidda gashaa inkastoo culimmada bad ay leeyihiin qaxtaan iyo cadnaan labaduba ismaaciil bay galeen waana sida uu rajaxayo ibn xajar alcasqalaani xafidah llah raximah llah alxaafid ibn xajar sida uu rajaxayo isagu wuxuu leeyahy labada kooxoodba qaxdaan waa min aali naabit bnu ismaaciil buu qabaa halka ay qoladan kale ka yihiin cadnaan ibnu ismaaciil ay ka galayaan markaynu soo koobno had iyo goor taariikhda carbeed marka la tilmaamayo maalan qaxtaaniyiinta nimanka la yidhahda asal waxau ahaa yaman laba qabiilo waaweynna way u qaybsanaayeen niman ximyar la yidhaahdo iyo niman kahlaan la odhan jiray kahlaan inta badan waa guureenoo shaam iyo masar iyo dhulkaasi dadkii degi jiray markii dambe ayay u badnaayeen ximyar inta u badnaa dadka meesha kan kusoo hadhay carabta kale ee mustacarabka ee cadnaaniyiinta loo nisbaynayo waa carabta markaasi nebi ismaaciil si dhaba uga afursata nebi ismaaciilna waa ina nebi ibraahim calayhim assalaam nabiyullaahi ibraahimna saynu taariikhda ku wada hayno dhulka ciraaq buu ka soo baxay ama dhulka ciraaq buu u dhashay dabeetana falastiin buu u hijrooday kadibna wuxuu yimi maka halkan markii dambe laga sameeyey waxaanu keenay saynu wada naqaano xadiidkii bukhaari ku yaalla ibn cabaas uu warinayo mawquufka ibn cabaas ku ahaa siduu sheegayey haweenaydiisii haajiro la odhan jiray iyo ilmihii ay dhashay oo nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam labadoodaasi ayuu maka keenay dabeetana maka ayuu kaga tegey isagoo aan waxba uga tegin ee uga tegay oo qura sibraar biyaa iyo mid timir ah ama laba weel oo midna biyo ku jiraan midna timiri ku jirto oo u sheegayna inuu ilaahi subxaana watacaala amray inuu halkaas ka tago sida aynu taariikhda ku haynana waxaa la tilmaamaa ibraahim inta la qubo afar jeer oo dambe ayuu meeshaasi kusoo noqday yani markaa hore ismaaciil keenay mar labaad ayuu yimi oo ah markan ay nusuusta qur-aanka ka warramaysay uu rabay inuu qalo ama inuu gowraco wiilkii ismaaciil ah falama aslama watallahu liljabiin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم مركا الله سبحانه وتعالى تزور رميه ويقول لها kitaabka tawraad haysata ama kana iminka tawraad ku sheegaya sifru takwiinkoodana uu ku sheegaya inuu dhowr iyo toban jir markaa ahaa nabiyullahi ismaaciil mar labaadkii uu kusoo noqdayna waa markay axaadiistu ka warramaysaa inuu yimi oo dabeetna u yimi isagoo nabi ismaaciil ka maqan yahay gurigiisii oo gabadhu qabay ugu yimi dabeetna uu weydiiyey xaalkoodii siduu yahay oo ay sheegatay markaasi in dhib badan ay haysato nolosha ay cidhiidhi ku tahay oo yidhi waa tegayaa inankaygii fariintaa gaarsiiya waxaad ku tidhahdaa aabbaha wuxuu ku yidhi caqabada albaabka ama kaabada guriga iska bedel ayuu ku yidhi aabbaha nabi ismaaciilna markii uu yimi ay gabadhii u waqabtay wuu fahmay aabihii warkii uu uga tegay oo ahaa gabadhan iska sii daa mid khayr badan maahee dabeetana waa iska sii daayey waxaa kaloo riwaayadka xadiidku sheegayaan mar kale inuu ismaaciil yimi nebi ibraahim mar saddexaad inuu kusoo noqday dhulkaasi marka saddexaadna wuxuu yimi isagoo ismaaciil gabadh kale uu guursado tii hore u furay gabadhii kale markuu la hadlayna ta uu xaalkooda weydiiyeyna waxay ku tihi waa fiican nahay iyana fariin buu u faray oo wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhahdaa inankaygu waa tegaya fariin labaad yani gabadhan hayso una abu uga tegay mar afraad bay taariikhdu sheegaysaa taariikhda sugan ee lahayo axaadiistii qur-aanka oo ah markuu kacbada dhisayey ismaaciilna nin weyn ahaa isaga iyo ismaaciil markay kacbada dhisayeen afartaa jeer bay dhahdaa buu nebi ibraahim kusoo noqnoqday meesha iyo markaa hore uu kaga tegay taariikhda carbeed cumuuman markaynu tilmaamno ee nebigu calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu ka tirsan yahay siduu axaadiista saxiixayba ku sugnaatay ilaahay wuxuu doortay buu yidhi nebi ibraahim ibraahimna wuxuu doortay wiilkiisa ismaaciil ahaa ismaaciilla kanaana laga doortay kanaanana quraysh baa laga sii doortay qurayshna reer banu haashim baa laga doortay reer banu haashimna anaa layga doortay buu nebigu laha calayhi salaatu wasalaam markaynu taariikhda carbeed cumuuman eegno waxay iska koobnaayeen qabaa'il bay ahaayeen saddex meelood baa iyada boqortooya ka jiri jirtay boqorro boqornimo loo caleema saaro saddex meelood ayay iyaga ka jiri jireen waa boqortooyadii yeman ka jiri jirtay ee gabowday boqortooyada yeman oo waktiyo kala nooc nooca soo martay taariikhaa laga sheegaana runtii taariikha saa usii sugan maaha laakiin ilaa afar boqortooyo oo kala dembdembeeyey baa la sheegaa oo midba muddo intaasoo qarniya intay socotay inay tirtirantay kuwa ugu dambeeyuun yeman waa ximyar qabiilka la odhan jiray oo kamida qaxdaaniyiintaasi eh, intay lahaan jireen boqortooyadoodii macruufka ahayd ee ay lahaan jireen boqortooyinka uu sii dambeeyey oo culamaa taariikh ay kusii tilmaamaan inay ahaayeen kuwii markaasi ugu dambeeyey ee ka jiri jiray waddanka yeman oo la soo gaarsiiyey inay yihiin kuwii ay ka dhasheen markaa dunawas nin la odhan jiro yahuudiya mar kamida intuu qabsaday in najraan oo kristan ahaan jirtay ee lagu laayay waayo culamada qaarkood u nisbeeyaan inay tahay sababtii ay kusoo degtay eh, qutila asxaabi lukhtuud naari dati lwaquud haddii xal marka soo duuduubno yeman boqortooya ka jiri jirtay xiira meesha la yidhahdo ciraaq ka midana boqortooya ka jiri jirtay shaamna boqortooya ayaa ka jiri jirtay xijaas iyadu mar laba boqortooyo caynkaasigii kama jiri jirin imaarooyin baa ka jiray baa la iska yidhaahdaa laakiin boqortooyo rasmiga kama jirin marka aynu soo qabanno magaalada maka oo ahayd magaalada aynu odhan karno ee taariikhda islaamiga ah ku weyn una baahan waxoogaa yar inaynu ka sheegno iyo qaab nololeedkeedii markii saynu wada naqaano waa magaalo ku ooli jirtay meel buuraleya oo laba buurood hareeraha kaga wareegsan yihiin oo sida bil oo kale ay ku yihiin een quraysh baana degtay meesha tan gaar ahaan cusay ibnu kilaab ninkii la odhan jiray oo ka mid ah quraysh nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwa ku abtirsada ka mid ah cusay ibnu kilaab ayaa degay meesha tan cusay ibnu kilaab waxay dhahdeen waa ninkii koowaad ee awooda inuu googooyo dhirta dhirta kacbada iyo meesha xaramka ka baxda lama goyn jirin dadkuna inaan la goyn bay u haysteen haddana sharcigu saasuu qabaa laakiin qusay ibnu kilaab baa waktigiisii gooyey baa la yidhi markuu googooyey ayuu dabeetana soo dejiyey xaramka gudihiisii markaas buu quraysh u kala tiltilmaamay meelo ay kala degdegto oo inay xaggan deg in kale xaggan dejiyey inba dhanu dejiyey quraysh maalqabeynkeediiyo dadkeedii hantiilayda ahaa inta badan butxaa maka ayay degi jireen butxaa maka waa inta een, eh, gobol baa la yidhaahdaa ee kacbaduna ay agteeda ku taallo Een, marka aynu eegno maka iyo maamuladoodu say usii kala dambeeyeen akhiiran eh, waxaa qabsaday nimankaasi quraysh la yidhaahdo oo waray ka yahay ninkaasi la yidhaahdo qusay ibnu kilaab hareeraheedana waxaa deganaa qabaa'il kale oo ay ka mid yihiin kanaana oo ay ka tirsan tahay qurayshi waa laf ka mid ah qabiilkaasi kanaana la yidhaahdo Een, qurayshi markaasi waxay noqotay dad isku dayey in ay tijaaro adeegsadaan baacmushtar ayuu ahaa awoodooda ugu weyni magaalada maka la yidhahdana si fiican ayay u degeen qabaa'ilkii hareeraha ka deganaana waxay la galeen heshiisyo nabadgelyeed dabeetana tijaaro ayay samaysteen marna u baxda shaam iyo ciraaq marna xaggan yeman u baxda waxay u fakereen tijaaradoodaasi si ay u suurto gooli lahayd dabeetana waxay u sameeyeen wax iilaf la yidhaahdo oo ah wadooyinka ay tijaaradooda sii marto inay la yeeshaan qabaa'ilka dege heshiisyo nabadgelyo la galaan isla markaasi inay wax cashuur oo kale ah oo ay iilaf u bixiyeen inay ka siiyaan isla markaasina inay adeegsadaan xataa nimanka madaxda ah ee qabaa'ilkaasi u madaxda ah tijaaradooda inay saham ka siiyaan sheer inay kala qayb geli karaan inay siiyaan si tijaaradooda ay u socoto camalkaasi matalan heshiisyadaa la gelayay ee ku saabsanaa tijaarada qurashe ay xooga ku noqotay ninka isna sameeyey waa haashim ibn cabdimunaaf oo isna ka mid ah awowyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam yani qusay waa awowyadii hore ee nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ninka quraysh maka dejiyey tijaaradooda tan ninka isugu xidhayna waa haashim ibn cabdimunaaf oo isna ka mida nabiga calayhi salaatu wasalaam awowyadi tijaarada oo yani iqtisaadka maka markaynu soo duuduubno wuxuu u salaysnaa kow qaybi tijaaray ahayd sanaacada ama farsamada waxaa la yidhahdaa aad bay ugu yaray waxoogaa hubkay samaysan jireen iyo dariyaha iyo waxoogaa sariiraha iyo guryaha waxaa caynkaasi ka mid a in xoola raacataana way lahaan jireen iyo in ugaarhsada laakiin asaaska dhaqaalada ka lagu deganaa waxay ahayd magaalo tijaareed magaalo baamushtar bay ahaan jirtay maadaama ay magaalo baamushtar ahaan jirtay baamushtarkana asal uu yahay nabadgelyo quraysh waxay ahaan jirtay meel degan meeshay degantahe maka ahi dad badanna waxay kula jirtay mucaahadaad ama heshiisyo waxaanay ahayd un tijaarada waxa ugu badan ee ka shaqayso heshiisyada ay qabaa'ilka kale la gashayna waxay u fudaydisay in tijaaradooda tijaara duwaliya noqon karto oo ay duwalka kale iyo dhulka kale la bayac mushtarayn karaan weliba dagaaladii ka dhexeeyey persia iyo romanska ama labadii dowladooda waaweynaa ee markaa jiray na waxay carqalad geliyeen ariiqii iyaga udhexeeya tijaariga ahaa ee isku xidhaya yurub ama waqooyigaas oo dhan iyo asia ariiqa isku xidhaa inta badan sham iyo ciraaq iyo dhulkan baa la mari jiray dagaaladii labadaa dowladood udhexeeyey baa xidhay taasi waxay sababtay baa laxu yidhaahdaa in aan ariiqi marka uu aada u xoog bato tijaaradu inay marto oo maalan indiya iyo dhulka alaabta laga keeni jiray waxay iman jirtay baa laydhaha bad bay soo mari jirtay yaman bay iman jirtay dabeetana yaman bay maka ka tegi jirtay makay ka qaban jirtay markaasi sham iyo xagga roman isku ka taliyaan siaas daraaddeed waxay noqdeen dad isku xidha mujtamacaad badan oo tijaari ah ayay maka ahayd reer makana maadaama ay tijaaradaasi in badan ka shaqaynayeen waxay noqdeen dad maalqabeen badani uu ku jiro oo reer maka rag baa de kibirku gaadhsiiyey weelkooda uu dahab wax ku cabi jiray weelashay wax ku cabaan dahab ay ahayd cabdillahi ibnu jadaan nin la odhan jiray iyo koobku wax ku cabaa dahab buu ahaan jiray marka qurayshi waxay yeelatay tabaqaad kala sarreeya tabaqo tijaarada raasulmaalka weyn haysata oo heshiisiino kula jirta dowladaha ama qabaailka iyo wadooyinka dadka dega oo weliba tijaaradeedu qaab sharikaad oo kale ay u dhisan tahay oo ah taasina aad u badan la israaciyo oo dadko dhanna shairs la siiyo laga qaybgeliyo inay tijaarada si ka wada qaybgeli karayaan oo dadka danyarta aan wax badan haysan ribo wax ku siisa nidaamka ribowiga ee bangiyadu isticmaalaan isticmaala iyo dabaqaad aan waxba haysan oo aada u fuqara ah oo aad u waxtar aan waxba haysanin labada kooxoodba way deganaayeen dekadaha isticmaali jireen inta badan meel shacbiya la yidhaahdo ayay ahaan jireen ay dekadan jideemka taqaaniina macruufka ah waxay bilaabantay waa la yidhaha khilaafadii cusmaan radia allahu canhu ayay bilaabantay markaasi maki waxaan leenahay cumuuman waxay ahayd magaalo baya mushtar oo xaggan xabashida iyo afrikana waxaa ka iman jiray bukuurta iyo dhirtan la shita iyo baalgorayeedka iyo maxaa la yidhaha foolmaroodiga iyo hargaha iyo ninka midoobo la adoonsado xagga shaamna waxa ka iman jiray baa la yidhaahdaa inta badan waxa la cuno daqiiqda iyo sareenka iyo saliidaha iyo khamriga iyo cinabka iyo waxaasna xagga shaam bay uga iman jireen xaggan indiya ama indiya dhankeedana iyaga waxa uga iman jireen inta badan looxa iyo filfisha iyo bahaaraadka yani waxyaabaha yaryar raashinka lagu darso ee tirada badan leh dharka iyo xariirta iyo waxa la tolo weelasha waxaasina inta badan waxay ka iman jireen dhanka kan indiya tijaaradaas bay udhexeeye siyaasada qureysheedna cumuuman waxay ahayd siyaasad ku salaysan deganaanshiyo iyo in loo dhimciyo iyo heshiisiyo in la galo oo may ahayn dad dagaal badan waayo taariikhda quraysh waxay yidhaahdaan qabla intaanu nebigu iman calayhi salaatu wasalaam ee aanay dagaalka uxirxideen horteed taarikh ahaan waxaa loo hayaaba afar dagaal waxay galeen afarta dagaalna waa xuruub ilfijaar afarta la odhan jiray afarta dagaalna inta badan waxaa la yidhaha munaawashaad yaryar baaba iska ahaayeen yani dagaallo xataa aada u waaweyn may ahayn ee dagaallo waxoogaa loolama yaryar oo aan saa usii badnayn buu ahaa saa daraaddeed waxaa la yidhahdaa qurayshi intan ka horreysay islaamka may ku badnayn dagaalku siyaasadooduna waxay ku salaysnayd in dadka heshiis iyo tijaarada in shirka laga siiyo iyo lacag iyo qaabkan fudaydka ah ayay ku salaysnayd weliba waxa kaloo siinayeyna mudnaan kale waxay deganayd markas diiniyo dadku diin ahaan bu uga dambeeyey markas diiniyo ayay deganayd oo dee diintii nebi ibraahim laga dhaxlay wixii ka soo hadhay meesha uu sii yaalay inkastoo markii dambe waktigii ay khusaaciyiintu ka talinayeen meesha tan ay diinta qalbeen gaar ahaan ninkii la odhan jiray camar ibnu luxayi alkhusaaciy oo axaadiista saxiixiiba ay ku soo aroortay inuu nebigu lahaa kaa waxaan arkay isagoo naar xidihiisa ku daba wareegayabu nabigu tilmaamaya yani ahlu naarku ka mid yahay ninka kani waa ninkii koowaad ee asnaamta keena maka sanamkii hubal la odhan jiray buu kasoo iibsaday shaam dabeetana tuurta kusoo qaatoo keenay kadibna asnaam badan baa la keenay ilaa iyo kacbada agagaarkeeda uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka dumiyey saddex boqol iyo lixdan sanam saddex boqol iyo lixdan sanam oo la caabudo sanamadaas iyo waxaas way tiro batee qaarkood dhagxan la qoray bay ahaayeen qaarkood xataa waxay iska ahayd in meel yaroo buuro taagan oo dhagaxun ku urursan yihin matalan sanamadii asaaf iyo naaila iyo waa kuwii marwe iyo safo iyo meelaha yaalay iska kor yaroonoo kuusan oo dhagxan saarsaaran tahay ayay ahayd sanam caabudkan iyo waxa kalena dee sida bukhaariba sheegaya xadiidkii aburaja alataradi saxaabigii laoran jiray uu tilmaamayey waa kii sheegaya yani dadku say sanam caabudkan iyo waxa kan xad bay ka gaadheen uu lahaa markaanu weyno xataa dhagax intaanu ciid isku ururinaa baanu neef adiyo ku lisnaa buu yidhi markay isku dhegna aanaydaadoo kale marka lagu liso isku dhego ciidda yar ay sidii dhagaxoo kale warkaataa waanu sanam ahaan u caabudi jirna yani xad markaa xataa dhagax la waayo in aana lagu lisi jiray ciidda inay si yaro dhegto uun aad waxaa u batay asnaamtaasi iyo cibaadaadkaasi la halmaala sanamadaasi markaynu usoo noqono magaalada maka iyo dhismaheeda iyo qaabka u salaysanayd waxaynu leenahay kacbada ay deganaayeen baa dad badan ay kaga dambeeya oo qurayshi manzilo ay ku haysatay markaynu eegno maka iyo dadkii u kala dambeeyeyna jurhum ayaa taariikhda inta la hayo kuwii ugu horeeyay ahaaye nebi ismaaciil ba uu ugu yimi agagaarkooda iyagoo degan dabeetana khusaaca dabeetana quraysh baa degtay quraysh weliba qusay ibnu kilaab ninka la yidhaahdo markaynu eegno taariikhda maanta la hayo kama badna matalan adabka jaahiliga carbeed iyo waxaa marka la eego oo ilaa boqol iyo konton sannadood qabla alislaam taa macnaheedu waxa weeyaan afar boqol iyo xoogaagii meelahaasi ay u badan tahay taariikhdu wixii ka dambeeyey si fiican loo hayo ee meesha tan taallay waxaana bilaabay uu ninkaasi qusay ibnu kilaab la odhan jiray markuu meesha tan degay ee qusay ibnu kilaab markuu dhirtan googoyey quraysh meesha dejiyey oo inta maalqabeenkiina magaalada go- meesha gudaheeda ay sii deganay dacaladeedana inta aan waxaysan baa inta badan deganayd wadaaiftii diiniga ahaydna isaga ayaa reerkeedu u qaybqaybiyey ama caruurtiisii qusay ibnu kilaab waxa ugu weyne uu meesha tan ka sameeyey waxaa ka mid ahaa daaru nadwa oo ah guri ay qurayshi ku shirto oo laysugu yimaado oo taladoodu ka go'do gurigaasi oo runta ay yidhahdaan waa waxyaabihii saaciday inay maki ahaato meel nabadgelyo iska salaysan waayo mar haddii la hayo meel waayeel runta isugu yimaado lagu shiri karo arrinta lagu gorfan karo qadiya kastoo dhacda mar haddii ay soo gaari karto waayeelkoo loo soo gaarsiin karo waa arrin inta badan nabad iyo xal ku dhammaan karta qusay ibnu kilaab marka waxyaabaha aanka u sameeyey waxaa ka mid ahaa daaru nadwa meesha la yidhaahdo oo uu ka sameeyey guri yar oo xagga albaabka kacbada u furan oo ay odayada qurayshyadoo dhaba fadhiistaan oo lagu shiro waxaa ka mid ahaa inuu liwaaga quraysheed isagu markaasi gacanta ku dhigtay oo inaan dagaal geli karin qurayshe ilaa iyo liwaagan ay hayaan mooyaane waxaa ka mid ahaa yani xijaabada oo ah furahan kacbada inay iyagu haystaan iyo sadanada iyo cidda u wadaadada ah iyo intan oo dhan inay iyagu gacanta ku hayaan waa xijaabadii oo ka mid ah rifaadada waxa la yidhahdo rifaadat alxujaaj oo ah xujaajtu markay yimaadaan waxa aan waxaysan in diyaafo loo sameeyo meel ay wax ka cuni karaan dadkan soo xajay waayo xajku waa cibaadaadkii uu ka tegay nebi ibraahim marka calayhi salaam ilaa nebi ibraahim sanu baa loo soo xajayay marka xataa intaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iman waa la xajayay laakiin xajkii oo la qalbay oo shirkiyaad iyo waxaan diinta ka mid ahayn lagu daray ayaa joogay marka xujaajta iyo dadkan isugu yimaada ayuu wuxuu samayn jiray diyaafa meel xawd ay ka cabaan oo biyo uu macaaneeyo timir iyo zabiib uu ugu daro iyo cunno la siiyo wuxuu u sameeyey yani siqaayat lxaajka rifaadada xijaabada waxaasi oo dhan waxaas oo dhanna isaga gacanta ku hayay baa la yidhahdaa iyo aruurtiisii qaar ka mida buu gacanta usii geliyey matalan daaru naduha uu sameeyo kale baa la yidhaha albaab bay lahayd xagga masjidka kacbada usii jeeda waa meeshii umuurta dagaalka iyo nabadda iyo waxaasoo dhan lagu go'aamin jiray waa meesha ay ku samayn jireen cuquudoodii matalan wixii heshiise ama guur ha noqoto ama heshiisyada dhaqaale iyo waxaan la kala baamishtarka socda ha ahaato waxaana fadhihi jiray baa ladhaha mala-ulqowl madaxwaaweynta reerka nin afartan ka yari ma fadhiisan jirin bay sheegaan culamada taarikh markay ka warwaramayaan daaru mashhuura bay ahayd runtii qusay ibnu kilaab ninkaa la yidhaahdo ee quraysh ka tirsanaa magac weyn buu ku yeeshay quraysh dhexdoodii caadaadkii iyo dhaqamadii wixii uu gooyay qurayshna diin bay ka dhigteenba in sidooda loo raaco aan waxba laga qasin ama ha noqoto siduu ugu qaybqaybiyey arrimahaasi maamulka ah ama ha noqoto wixii caadiya dhaqan uuga tegay tolkii waxay ka dhigteen uun wax diin oo kala ah oo sideeda loo ilaaliyo gaar ahaan nimanka odayada ee qurayshi ninkaas wixii uu go-aamiyey iyo go-aamadii waagaa la qaatay sideeda ayaa loo qaatay isaga dabadiina waxaa soo baxay runtii rag ka mid ah abnaadiisii ama dadkiisii oo ka mid yahay eh, hashim ibn cabdimunaaf oo ka mid yahay almualib oo ka mid yahay cabdilmualib oo ka mid yahay aba aalib oo dhammaantood aan odhan karno waxay sii kala dhaxleen inay sii haystaan eh, wixii uu aabahood ka tegey ee ku saabsignaa qadiyadaasi maamulka maalan hashim ibn cabdimunaaf ibn qusay yani qusay waa awowgii waa ninkii bilaabay heshiisyadana in lacag loo qoro dadkan wadooyinka ee tijaaradooda ay marteen iyo ilaafka waxa loo bixiyey ee ka dhigay tijaaradii qureysheed inay noqon karto mid weliya oo ka baxsan meesha yar oo dhan Een waana ninkii u qoday baa lagaa ceelal badan buu u sameeyey reer mako ay ka cabaan Ee walaalkii oo almutalib ahaa ayaa ka dhaxlay markuu isagu dhintay een, ee, qabsaday mualib wuxuu ku caan ahaa baa la yidhahdaa nin dulmiga neceb buu ahaa nin akhlaaqda fiican dadka fara buu ahaa nin cibaado badan buu ahaa quraysh markaa oday ay ka dambeeyaan buu ahaa waxaa ka mid ahaa een, eh, haashim inankuu dhalay ee mualibna adeerka u ahaa ee loo bixiyey cabdilmualib magaciisa caadiga shayba baa la odhan jiray oo waxaa la yidhahdaa haashim ayaa qabtay baa la yidhahdaa een, eh, oo hashim markuu guursaday ee wiil dhalay ayuu ka tegey wiilkii uu dhalay wuxuu kaga tegay yani isagoo yar ayuu hashim dhintay dabeetana odagan mutalibaba waa dambe loo sheegay isagoo wiilkii lix jir meelaha maraya ama weynaaday wuu doono wuu soo qaaday markii uu keenayna carabtii ama quraysh waxay aragta wiilka yare uu sito dabeetana wiilkii waxay isaga bixiyeen waru adoon yare isagu keensaday baa cabdilmutalib buu bixiyey yani magaciisa asalkii shayba buu ahaa mutalibna waa adeerkii oo haashim la walaala oo soo koriyey markaasi oo keenay dabeetana cabdilmutalib buu iskaga caanbaxay cabdilmutalibna wuxuu aruntii nin aada ugu caanbaxay deeq oo shaybat alxamdi bay markay doonaan na odhan jireen waanu kaloo ku caanbaxay waa ninkii u qooday mar labaad ceelkan zamzamka ah yani zamzamka nabiyullahi ismaaciil ayaa ka tegey laakiin waxay yidhahdeen khusaaca berigii meesha laisku dildilay ee ay arkeen inay ka baxayaan bay aaseen ama dabooleen ama tirtireen marka meesha waa la waayey Een, waxaa la sheegaa inuu riyooday cabdilmutalib ilaa afar jeer uu riyooday markii ugu dambaysayna in loo tilmaamay meeshu meeshay tahay riyadaasi sanad xasana bay runtii ku soo aroortay ilaa cali ibn abi aalib ka soo aroortay Een, dabeetana ceelkan buu u qoday ceelkii zamzamka markuu qoday ee soo saarayna waa muran dambaa ka yimi oo quraysh baa ku qabsatay quraysh markay ku qabsatayna qaab bay uga naqsadeen cala kulli xaal insha allah waa laga yaaba inay mar dambe aynugu soo noqoto Ee, waxaan uga jeednay intan aynu ka warramayno oo dhan cumuuman inaynu ka warranno qaabkay u dhisnayd magaalada maka iyo sidii loo joogay laakiin taariikh ahaan marka laga warramayo taariikhda had iyo goor waxay ka bilaabaan uun nabiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii Een, maadaama taariikhdeenu dee nabiga unay ku salaysantay calayhi salaatu wasalaam inta ka horeysa waxaad moodaa inaan wax badan een, laga sheegin ama wax badan dadku ka odhanin waxa ugu badan ee laga warramaa un inay tahay uun nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhalashadiisii Ee, mararka ugu badan waxaa kale laga waramaa waa zamzamka iyo sidii uu u qodmay Een, iyo in la tilmaamo un ma'aasirtan reerkii inagu ka dhashay inay reer meesha magacaada ku ahaayeen hadduu yahay odaygii qusay ee magaalada degaankeeda iyo waxa kan waxaynu naqaanaa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka laga waramayo nasabkiisa Ee, nasabkiisu saddex qaybood buu u qaybsamaa qayb culamaai taariikh ama culamaai siira dhammaanteed way isku waafaqsan yihiin qaybna aad bay isugu khilaafsan yihiin qaybna iyada waxa laga sheegaaba waa iska war kutir kuteena saddexda qaybood aynu tilmaamayna waxa weeyaan qaybta ilaa cadnaan inta la gaadhayo cadnaan inta la gaadhayo oo koob iyo labaatan awow ka tirsan koob iyo labaatan ka tirsan culammada taariikhda soo warisa dhammaantood way isku wada waafaqsan yihin yani nabiga in la odhan jiray moxamed ibnu cabdillaahi ibnu cabdilmuطalib ibnu haashim ibnu cabdimunaaf ibnu qusay ibnu kilaab ibnu mura ibnu kacb ibnu laayi ibnu ghalib ibnu fihr fihr waa ninka quraysha la yidhaahdo fihr markaasi toban buu ka soo tirsadaa xagga dambe cadnaan iyo fihirna toban kale sii kala tirsadaan koob iyo labaatankaas iyaga waa la isku wada waafaqsan yahay waxaanay u badantay inay haabit yihiin marka cadnaan laga bilaabo ilaa iyo nabi ismaaciil la geynayo aad baa khilaaf badan u jira yani taariikh kala badan oo aada u kala gedisan oo aan isku xidhnayn ayaa markaasi la tiriya laga bilaabo weeyaan eh, cadnaan ilaa iyo inta la gaadhsiinayo ismaaciil ama ibrahim xagga kasii dambaysana de markaa kasii muran badan inaad nebi ibraahim u abtiristay ilaa aadam aad gaadhsiisaana kutub taariikh ama kutub siira intaba way qoraan Eh, maalan eh, waxaan filayaa inay cadnaan maalan iyo ismaaciil meelahaasi ilaa afartan baan u malaynaya inay udhaxaysiiyaan laakiin intaa dambe oo dhami waa iska murankeedu uu iska tiro badan yahay si qurana uma wada tilmaamna En markaynu hore uga soconno En, eh, inta tan waxaynu u gudbi karnaa waxyaaba ugu caansan waxaa ka mid ah En, biiru zamzamka iyo qodistiisa oo aynu nidhi waxa ugu asaxsan riwaayadda ibnu isxaaq laga warinayo ee caliy bn abi aalib gaadhaysa sanadkeeduna xasan yahay ee sheegaysa inuu ku riyooday cabdilmualib oo marafaadkii loo tilmaamay ama aafaarta sheegaysa wixii uu ka soo saaray kullaha waa riwaayo daciifa bay yidhahdaan yani waxyaabo badan bay sheegaan oo uu meesha ka soo saaray oo ceelka markuu qodayo calaamado loo sheegay waxyaabo ka soo saaray kuwa aafaarta kusoo aroortoo dhami waa daciif wax badanna runtii ma sheegayaan atarka labaad ee inta badan la sheegaa waa qisadii ah waktigii uu nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam ee caamulfiilka ah qisat lfiil iyada waxaynu naqaanaa qur-aanka sugay alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi lfiil qur-aanka ayaa sugay culamada taariikhda qortaana waxay ku tilmaamaan inay ahayd shan boqol iyo toddobaatan ama shan boqol iyo koob iyo toddobaatankii miilaadiyada tanimka labada kun iyo kowda maraysa Marka shan-